magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa laga daafura mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay degmadaas mashaariicdan ayaa waxaa ka mid ah wadooyin laami ah laba buunto iyo dhireen lagu sameeyey qaar ka mid ah wadooyinka magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal qaar ka mida bulshadii ka qayb gashay daafurka mashaariicda horumarineed ayaa soo dhoweeyey waxa ayna sheegeen in muhiimad weyn ay u leedahay mashaariicdan magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland degmada garowe bay u baahan tahay oo ciil u qabtaayo soo dooro oo waxa weeye noo keen kuwa kaloo sida geedi kuwaala tile weligay degmada garowe kuwaala tile maantaan arko dad kuwaala tile oo degmada leh oo lahaansha ka muuqata la yimi maasha allah aad baa u mahadsan tahay waxa weeye guddoomiyaha shalay adugu haddaa ii keentay maanta codkaygii buu ku yimi carrada waxaan u sheegayaa shilimaadkii iyo canshuurtii aad waxa weeye aad bixinayseen waxa weeye kolley dee waa aragtaan meeshay gashay waxaan soo jeedinayaa inaa horta aynu waddooyinkeenna iyo aynu ilaashanno iyo bilicdeenna dhammaanteenna aynu ka qayb qaadanno sidii waxa weeye aynu u quruxsan lahayd magaaladeenna caasimaddeenna waxqabadka dawladda iyo horumarkii dadweynaha shacabka dhismihii horumarkii ganacsigii waxaa ka hormaray waxqabadkii dawladdu ay samaysay baa wuxuu ka hormaray dadweynaha maaragta horkaciisii oo aad u dhismay magaalada u dhiseen dawladdu aad u dhistay u qurxisay u samaysay waddooyinkii biriishyadii meelo kasta oo maarata wixii biyo bulshada u baahnayd dhanka kale duqa degmada garowe cabdulqaadir maxamed maxamuud ayaa sharaxaad ka bixiya ahmiyadda mashaariicdan u leedahay magaalada garowe
aynu shaqada aanu wadnay oo muddada ku soo jirnay inaynu aan furno maanta muhiimaddan waxaa weeye marka dhowr qodob waxaa ugu horreeya marka hore inaan samayno waxa la yidhahdo isku tashi oo dadka shacabka ahi iyo dawladduba ay wada shaqeeyaan shacabkuna bilaabaan isku tashiga ay la soo baxaan waxay qaban lahaayeen qodobka kaleoo muhiimka waxa weeye oo inaad dareentaan ah wixii aan helno inaan ilaashanno maxaa yeelay wixii aad hesha haddaadan ilaashan waxaa dhici doonta wixii inay kaa hallowdo hadda waxbaynu qabsannay soo maah waxaan u baahanay inaan ilaashanno saxarka iyo qodaxdaba ka ilaalin waa muhiim wey arrintaasi ogaadana qodobka kaloo muhiimka waxa weeye inaad dareentaan ah shaqada maanta barxadda laga qabtay ama shaqooyinka inoo socda boqolkiiba soddon lama qaban shaqada waa inoo hartay hadda waxaa loo sii furayaa ma aha ina shaqadii dhammaatay waxaa loo sii furayaa in dadkii shacabka ahaa waan aad uga mahad celinayo dulqaadka ay sameeyeen magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa ka mid a magaalooyinka soomaaliya horumarka weyn laga dareemayo maadaama ay tahay caasimadda dowlad goboleedka puntland